warqaddii koowaad ee rasuul butros butros koowaad cutubka koowaad
anigoo ah butros oo ah rasuulkii ciise masiix waxaan warqaddan u qorayaa qariibada ku kala fidhiidsan bontos iyo galatiya iyo kabodokiya iyo asiya iyo bituniya oo lagu doortay aqoontii ilaaha aabbaha ahu hore u sii ogaa oo quduus lagaga dhigay ruuxa xagga addeecidda iyo rurshaynta dhiiggii ciise masiix nimco iyo nabadu ha idiin bateen ammaano ha u ahaato ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix naxariistiisa badan aawadeed ayuu mar kale ina dhalay inaynu rajo nool ku helno sarakiciidii ciise masiix ka soo sarakacay kuwii dhintay oo aynu helno dhaxal aan dhammaanayn oo aan najaasoobayn oo aan baaba'ayn oo jannada laydinku kaydiyey idinku waxaad tihiin kuwo xoogga ilaah iyo rumaysadka lagu dhowro ilaa badbaadada diyaarka u ah in wakhtiga ugu dambaysta la muujiyo taas waad ku faraxsan tihiin in kastoo haddii ay waajib tahay aad haatan wakhti yar ku murugootaan jirribaado badan oo kala cayncayn ah si loo tijaabiyo rumaysidkiinna oo aad uga sii qaalisan dahabka oo ah wax baaba'ah in kastoo dab lagu tijaabiyo markaasaa laga helayaa mahad iyo ammaan iyo ciso markii ciise masiix la muujiyo isaga ma aydin arkin waadse jeceshihiin hadda in kastoo aydnaan arkin waadsan rumaysan tihiin oo waxaad ku farxdaan farxad aan la sheegi karin oo ammaan leh waxaadna helaysaan waxa rumaysidkiinnu ku dhammaado oo ah badbaadada naftiinna nebiyadii sidii sheegeen nimcadii idiin imaanaysa waxay doondooneen oo aad u raadiyeen wax ku saabsan badbaadadaas waxayna raadiyeen wixii iyo wakhtigii ruuxii masiixiga oo iyaga ku jiray wuu u tilmaamay markuu horay uga sii markhaati furay waxyaalaha masiixu ku xanuunsan doono iyo waxyaalaha ammaanta ah oo iyaga ka daba iman doona oo waxaa iyagii loo muujiyey inaanay iyagu isugu adeegin waxyaalahaas laakiinse idinka idiinku adeegaan oo waxyaalahaas waxaa idiin ogaysiiyey kuwii injiilka idinkaga wacdiyey ruuxa quduuska ah ee jannada laga soo diray waxyaalahaas oo ay malaa'iguhuna jecel yihiin inay fiiriyaan haddaba isku giijiya guntiga maankiinna dhug yeesha oo aad u rajeeya nimcadii laydiin keeni doono markii ciise masiix la muujiyo idinkoo ah carruurtii addeec leh ha raacinina damacyadihiinnii hore oo aad u rumaysan tihiin jaahilnimadiinnii laakiinse siduu kan idiin yeedhay quduusku u yahay idinkuna sidaas oo kale dabeecaddiinna oo dhan quduusku ahaada maxaa yeelay waxaa qoran idinka waa inaad quduus ahaataan waayo ayniguba quduus baan ahayd haddaad aabba ugu yeedhaan kan nin walba u xukumay ee xashala'aani iyo sida shughulkiisu yahay cabsi ilaahay isku dhaafiya wakhtiga aad qariibka tihiin waxaad og tihiin inaan dabeecaddiinnii bilaashka ahayd oo aad awoowayaashiin ka dhaxasheen laydinkaga soo fuurin waxyaalaha baaba'aya oo ah sida lacagta iyo dahabka laakiinse waxaa laydinku soo furtay dhiiggii qaaliga ahaa oo masiix oo ah sidii wan yar oo aan wax ceeb ah iyo iintoonna lahayn isaga horea loo yiqiin intaan dunida la as'aasin laakiinse wakhtiyadii dhammaadkoodii ayaa loo muujiyey idinka aawadiin idinkoo isaga aawadiis ku ah kuwa rumaysan ilaaha isaga ka soo sara kiciyey kuwii dhintay oo ammaanay isaga in rumaysidkiinna iyo rajadiinnu ay ilaah ku xidhnaadaan aawadeed sidaad naftiinna u daahiriseen markaad addeecdeen runta xagga jacaylka walaalnimada oo aan iska yeelyeel ahayn aad iyo aad qalbiga isaga jeclaada idinka mar kale laydinkuma dhalin abuur baaba'aaya laakiinse waxaa laydinku dhalay abuur aan baaba'ayn oo ah erayga ilaah oo nool oo waara waayo wax kasta oo jiidh lahu waa sida caws oo kale oo quruxdiisa oo dhammuna waa sida ubaxa duurka oo kale haddaba cawsku wuu engegaa ubaxuna wuu dhacaa laakiinse erayga rabbigu weligiisba wuu waaraa haddaba taasu waa eraygii warka wanaagsanaa oo laydinku wacdiyey